sheekaystay sida ay u arkaan ka mid ahaanshaha kooxda al-shabaab iyo xaaladooda nololeed sida ay haatan tahay sidow maxamed ibraahim ani meel oo meel mey ah laiga soo qabtay reer baadiyi joogaan ani maya dagaalka dagaalka intu markuu dhacay baa lasoo baxay dadna dagaalka ay ka hareen oo meeshii ayagoo dagaalamahayna laga soo tegay marka dadkii oon iyo gaajaa u dhammaadeen toddoba maalin wax maanoonin biyo unbaa reer baadiya hoogaa ka helayni marka shalay anigoo iskasu socno meel mugaalo ilaahu naga aadi aan leenahay buu nin reer baadiya aragnay hal qori aa kaan wadan yaan siina maxaa idhin mugaalo oo dad ciidamo muslimiin joogaana geey markii anigii dad musaafir oo iskaga caddahay oo nimintii oon leynaya hadduu arkay qorigiis lay baqaatiy waa naga soo fudhi walaaw anaga hana dilina meelna geey aan ku dhahna meelna geey ordanta ka baxuu dhahay magaalada intuu jirtaa qorigiisuu qaatay wuu iska tegey wax yar ka dambe gaaridii aa noo imaatay gaaridii haddii noo imaatay waaba anaga waan absharsanay marka ga-an ahaa markii gaaridii noo imaatay habadaha hogaan nagu soo ridi ga'amaan taagni marka nimiga anaga dadkii raadinaynin baa heedeen waxaan rabnaa noolal marka dad hadda noolal iyo geeri aan ukala mugnin baaxeen marka hadda noolal markaan idin aragnay dad walaalaheena soomaaliya dihiin anaga qaladkii intan naga keenin waa nooga tegey meel meeya intiina na geeya naga tegey marka waxaa na nooleeya marka muslimiintii waana nooleeya alxamdulilah biyaana na siiyey unto biriisaana na siiyey waa cunay sidii aan naga soo waday anaga waxna nooma sheega anaga gaalaa loo socdaa badda dhaxdeeda ku jirtaanana dhahay nimantii ciidanka wateenaana dhaheen oo hadda ay dhuunteen oo meel cidla nooga dhagaageen yaa ayagaa eeldhanaan meella dhaha maogi baa meel baa gaari intii umaaday baa qoryadii ruursadeen oo hal yidhi inta ka baxa dhalinyartii yar yaraa marka waxii socon kara iyo waxii kale inta ka baxa ninkii socon kara magaalada baa horta aabaa layidhi gaari ayagoo og taagan baan ogaani horta asigii oo gaari meesha gaari yaroo meesha taaganaa baan ogaani anagiin waa laiska kaxeeyey marka iska ordaa layidhi orda idin qoryadii haddii naga qaatay mar dad afduub amal marka waxaa layidhi inta ka baxa orda
cabshakuur xaggaas dhagax buuraan ka imid gobolka faafan shabaab hadda hadda le anagoo waxba ogeyn nagu soo tuureen anagoo anagu warhayn macdiyo iskuulle dhiganayna na soo kaxeeyeen xaggan iyo waxay nageeyeen darcad iyo xaggaas iyo doonayna soo saareen anagan warhayn meel noola wadanaanan ka sinayna soo qaadeen dhibaato badan daal iyo rafaad iyo baahi iyo wax kastoo laga dholanay haddale markii aan wakti helele anay afar qof ah waa iskaga soo baxnay inta alaabteedi hobkood u daadinay dagaalkee garacad dagaalada waa wax nalku qaadale ahaa wax ay noo sheegeen maali markii ay baddana arkeen ay dhaheen doontana la raacaa la isku deeray waa markii ugu horreysay oo laamaha amniga dowlad goboleedka galmudug ay tiro shabaab ah ku soo qabtaan dagaal ay la galeen inkastoo deegaano ka tirsan mudug iyo galgaduud oo galmudug ay ka taliso gacanta ay ku hayaan maleeshiyaadka al-shabaab dagaalana ay horay uga dhaceen cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo